dowladda hal county waay halka hal account ay ku dhici halleysana bixi canshuur oo maaragtay belna bixi waxna qabtaa maaha naga masaakiinaynu nahay ilmaheenna waxaan ka biilanaa rabnaa waxaan canshuurta ka bixinaa rabnaa haddee leesin iyo canshuurna meel islama gasho ganacsatada suuqa jamhuuriya ee magaalada mandheera gaar ahaan qaybta lagu iibiyo dharka ayaa cabasho ka muujiyey canshuur lagu soo kordhiyey ganacsigooda ganacsatadan ayaa sheegay in horay ay u bixin jireen canshuur kun shilin ah bishii islamarkaana hadda lagu soo kordhiyey saddex kun iyo shan boqol oo ah leysin sannadle ah waxa ayna tilmaameen in aysan awoodin lacagta lagu soo kordhiyey aan cabasho ka nahay canshuurta aan cabasho ka nahay oo dowladda countiga ay nagu soo rabtay canshuurta annaga ma nihin dad canshuur diidahay canshuurta waan ogolnahay waana bixinaa habeen dharaan diyaar u nahay dowladda inay canshuur ay la bixina dadka waa ku qalqaalinaa diyaar unay inaan bixin waa diyaar u nahay laakiin waan cabasho ka nahay waxaa waye canshuurtii ayaan guryihi aan canshuur bixinayn iyagoo yar yar oo laba saddex mitir ay guryihi ay yihiin oo bacadlaha dhexdooda iyo wareegaba hadday bacadlaha yihiin hadday wareega yihiinba labadaba cabashaan ka nahay maxaa yeelay iyadoo meelo yaryar aan ku jirno oo guryihii ay yaryaraayeen horaanba dhib aan ku qabnay ayaa haddana waxaa la yidhi canshuur kun kun shilin iyo kun iyo laba boqol aan hore u bixinayn sida hadda kuwa banaanaha camal kun iyo laba boqolaa la bixiya canshuur kuwa gudahan waxaa la bixiyaa kun kun shilin iyadoo saas aan canshuur bixinayn oon bil walba nagala qaaday waxaa la soo rogay haddana in la dhaha sanad waa bixinaysa bilna waa bixinaysin waa arkin laba canshuur meel lagu bixinaa weligeen maan ark anag canshuurtu waa ama bil aan bixinno ama tan sanadkan bisha iska dhaafe tan sanadkii haddii bishaan la xisaabo oo yoomi kun la dhaha sanadkii waxay noqonay laba iyo toban kun waxaan ahan laba iyo toban kun bis aan bixina sanadka nooga dhiga canshuurna sanadka aan bixina leysankan waa sii diyaar unah waa ogolnay canshuur ma diidan anag laakiin leysanka nooga dhiga laba aan ku bixino laba iyo tobanka aan bixina sanadka aan bixina waana loo diiday waxaan u malayna ani waxaan soo degay suuqan gudihiisa siddeetan iyo lixdii weli ma arkin sannadahan wax socdo laba canshuurood oo hal boos oo saddex fuud amaba isku celcelinaa shan fuud hadda aan dhammeen gudihiisa kameerada markaas ku qabata waad la yaabi oo ku qaban doonta kameerade waxaa la dhahay sanadkii laba canshuurood laba iyo toban kunoo meel bixi saddex kun iyo shan boqol meel bixi ama miis fadhi amaba gudub meel dhisan ku jiro ani waxaan deganahay soddon iyo shan sano waxaa dhacday ilmihii yaryarkahay oo annaga dhalnay ilmo laqayre inay intay noo imaadaan noo hanjamaan dhulka lugaha loogu dhuftaan yayna dhahaan gudaha laydin dhigaa waana la xidhaa guryaha dowladdana waa xidhayseen meeshaan annaga waxaan joogi jirnay xirkaan ku xirxirin jirnay iyadoon xirka ku xirxirinayn yay dowladda noo imaaday dowladda dhexaa noo dhistay dowladda countida say u soo gashay halkoo shay ba allah ka dhigay wax suuqa inaan ay ka qabatay ma laha markay noo imaadaan waxay noo imaadeen iyagoo hanjamayeen naga masaakiinaynu nahay ilmaheenna waxaan ka biilanaa rabnaa waxaan canshuurta ka bixinaa rabnaa haddee leysin iyo canshuurna meel islama gasho waxaan doonayna waxaa waaye ama leysin ha loo go'o oo biaa nagala qaata sanad ha nagala shubta oo haddii kale soo maha bisheenni aan dhiibayni oo laba iyo toban kun aan dhiibayni ha nagala qaato oo oo maxaa la dhihi jira canshuurteed naga xaqaynu leenahay suuqan waxaan deganahay konton iyo shan sanaan deganahay konton iyo shan sana canshuurta aan soo bixinaya gacantaan ku hayaa dukaankaygana waxaa dhici karta ilaa soon inaan furay meel laga furo malaha waa guri horta suuq lama joogo meeshan waxaa waaye waa galaa aliyo waa meel xiran ma ogi waa suuq mugdaa laga dhiga suuq la soo galaya maaha suuq laga beecsharaysanayo maaha sidoo kale ganacsatadan ayaa sheegay in suuqan aysan ku haysanin koronto iyo biyo koronto ma laha biyo ma laha toddobada toban iyo dhowrka sano saddexda sano county joogta wax biyogelin oo loo sameeyey ma laha wax koronto oo loo sameeyey ma laha lacagta waa layska aruursadaa waxaa kaaga saydhe badan bacadlahana canshuuraa laga qaadaa suuqa xoolahana canshuuraa laga qaadaa suuqa xoonshaha xoolaha dadka joog lacagta laga qaada wax baa laga siiyaa waa lagu maalgeliyaa lacagay ka qaataan laakiin dadka jooga bacadlaha wax laga canshuur in laga qaada ma ogi wax lagu soo kordhiyey ma laha si kastaba ha ahaatee ganacsatadan waxa ay baaq u direen mas-uuliyiinta dowladda ismaamulka mandheera iyagoo ugu baaqay in wax laga bedelo lacagaha dheeriga ah ee lagu soo kordhiyey ganacsigooda wixii la soo doortay oo horta waxaa waaye maamada la soo doortay markay maxay annaka maamaan u badanay weligeed ma soo istaag suuqaan ma imaade suuq ma imaanin kama warqabto ma imaanin wixii la soo doortay waa midkigi waxaa waaye maxamed aadan khaliif waxaan ka codsanaya asaa nin reer madheera madheera wuu kala yaqaanaa suuqan waa suuqa weligeed dhex taagnaan jira wuu yaqaanaa haddana heerku joog waa u jeedaa waxaan ka codsanaynaa dowladda mid kore iyo mid sare in culayskaa nagala qaado laba canshuurna ma bixinayna mana bixin doono waxaa waaye ma doonin mana awoodnaba horta awooddaab awooddaab la bixay mogta inaad awoogaab ogaara gaafanaha ogaara maxamed aadan khaliif waxaan leenahay walal waxaan ku leenahay waa ku soo dooranay gaafanahanaa tahay dadka dhan adaa mas-uulka ah mas-uuliyadda aad qaaday ka warqab maxaa ka mid a dadka shacabkaada waa dhiban yihiin dadkii kaa hooseeyey oo shaqada aad usoo gimatay maaragtay sidii la rabay markii cabasho loo geeya cabashada dhegaysan mayaan waxa ay ay ku talagaleen inay maalmariyaan unbaa ujeedada ah laakiin wax cabashood u geysatay inay cabasho kaa kaa qaabaan lagama yaabo wax allahay waxay iyaga wateen unbay kuleeyihin waxay kuleeyihin markaa u tagtid war waxaan macquul ma wax ka badda markaa dhahday mashiintiba qaban mayso shan boqol mashiintiba ma ogola mashiintiba ma ogolasaan mashiinta ku seefgaraysan waxaan weligeyn aragnay maa mashiinta waa wax oo adig qof hagaajiye wax oo ood adiga geliso ay maogiin waxa bani aadan geliymaa miya ma iyadaa ku soo abuurnayd oo ku imaad waxaan marka alaa kulli xaal waxaan leenahay cabashadaasaan leenahay canshuur oo nafaqul caqli ah lagu soo rogahayaa intaas cabasho ka nahay in cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera